shirka gole wasiiro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya geekweb oo shir gaddoomiyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegin wayna geeka shirka lonkudood arrimo dhowr ay ku midayn sidii loon furu lahay wadooyinkiiyo goodameen al-shabaab iyo si walandeersii lahay deegaanada abaarta sida hoggan ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weli marka shirkaha dhammaaday warfidyaenka la hadlay wasiirka beere iyo waraabka maxamed xasan fiqi
micnaha intooda badan u badnaa guddigii weli abaaraha waxaa micnaha aad iyo aad looga hadlay dhibaatada baaxadda leh ee soomaaliya ka taagan guud ahaan gaar ahaan arrimaha abaaraha ee maamulka koonfur galbeed waxaa laisku soo hadal qaaday oo meesha mahad looga soo jeediyey guddiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed oo runtii meel kasta oo dhibaato ay ka jirto aad ugu dadaalay waxaa kaloo halka ammaan looga soo jeediyey ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada booliska gaarka ah iyo ciidamada booliska soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidoo amniga suurageliya mar kastaba meel kasta oo laga bixinayo gargaar ama goob kastoo la aadayo halkaas mahad bay micnaha wasiirada oga soo jeediyeen waxaan micnaha si arrimahaas loo sii dhammaystiro oo guul loo gaaro arrimaha laisku soo hadal qaado waxaa ka mid ah midda koowaad waxaan baaq u jeedinaynaa hay-adaha caalamka oo idilba oo runtii kaalmo horna na soo gaarsiiyey iyo dowladda federaalka labadaba iyo hay-adaha ka shaqeeya dalka ganacsatada ka soo jeeda koonfur galbeed oo idil iyo dadka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool dibadaha intuba waxaan ka codsanaynaa inay xaaladda way kasii inay gasho oy xoog saarto inay micnaha muxuu ahaa baaritaan ku samayso guryaha muxuu ahaa magaalada baydhabo ku yaallo oo inta badan dadka inta baadiyaha laga keeno xaafadaha lagu xaraynayo dadkiina meesha ay ku dhimanayaan iyadoo isbitaalka la keenay marka waxaa laga codsanayaa dadka inay qof alla qofkii laga keena baadiyaha loo gudbiyo meeshii rabaa laga keenee isbitaalka si ay u helaan daryeel degdega markaasi midda kale waxaan rabnaa halkaa inaan mahad aan coods u jeedino dowladda federaalka ah ciidamada amisom iyo ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed in lagu guulaysto in la furo jidadka kala xirxiran si dadka tabaalaysan wax loo gaarsiiyo waxaan aad oga shirkun yaweb oo saakeeday hilo dhowaan magaalada baydhabo saderi hogayaha guud ee arrimaha dibadda antonio catris usoona maamulka koonfur galbeed somaal kosidi inti sadanka dhaqsiha badan iyo u furan jidadkii gooda omeen al-shabaaba